habeenkii xalay si gaar ah intii u dhexaysay salaada maqribka iyo cishaha waxaa hawada magaalada mooyaale iyo deegaano ka tirsan gobolka liibaan ee dhulka soomaali galbeed lagu arkay arrin mucjiso ah dadka ayaa waxa ay mar qura hawada ku arkeen olol iyo dab socda taasoo welwel ku abuurtay dadka ku dhaqan deegaanadaas muuqaalo laga soo duubay ololka ayaa muujinaya dabka oo dul maraya magaalada mooyaale mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa ka warbixiyey xaaladda ay xalay la kulmeen waxaan ad arkaysaan waa waxaan afgara weynay oo galabta oo marka salaatil cishaayada tukanayay oo wax fara badanaad moodayso gantaalla iyo waxay yihiin aanan garanaynin ayaa markaa dhinaca qoraxdhaca yay ka soo baxeen oo markaa xagga qiblada dunbay magaalada dusha ka mareen oo xaggaas yay dhaafeen marka ilaa dhowri toban weeyaan mid weyn baan ku jira marka waxa waxay yihiin markaanan garanayn weeyaan marka arrintaasi kolley sidaasaa jirta marka la socda waxay yihiinna dee ma sheegi karno waxna marun baan aragnaa guuxna mala tani ayaa ku soo aadaysa iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ilaa iyo iminka qaybo ka mid ah dalka itoobiya ay ka taagan yihiin foolkaanooyin ka qarxay halkaas taasoo sababtay barakaca kumannaan ruux oo itoobiyaan ah